iyo mashaariicda ka socotay puntland qeyb labaax inay ku leeyihiin ay ka qayb qaataan uma imaanin arrimo siyaasadeed iyad waxaa ku taqaana uminanaya arrimaha siyaasadda barnaamijka u yimaada waxay ahayd horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha puntland oo ay ugu horeyso qeybtii labaad second facekii mashruuca boosaaso ay ka mid yihiin mashaariic horumarineed oo ay ka wadaan dalka uu ka mid yahay mashaariicda dhanka kalluumaysiga ka mid yahay mashaariic la xiriirta dhanka security-ga barnaamijka loo yaqaano maase maritime security barnaamijyada noocaasa oo ay runtii igad ay ka mid tahay ururada caalamiga ah ee shaqooyinka wanaagsan ka haya dalka soomaaliya oo soomaaliya ay ka mid tahay xubin founding member oo dadkii aasaasay igad mashaariicda soomaliya ka hayaan gaar ahaan puntland si anbaqaadideeda si kordhinteeda waan mar walba sheegnaa anagu puntland haddaan nahay waxaan u jeesanay dhanka developmentka iyo horumarka marka inay arrintaas inay naga taageeraan waxay nagala qaban kara nagala qabtaan waxyaaba badan baan isla soo qaadnay mashaariicdaas ay ka mid yihiin waxaan rajaynayaa in mashaariicdaasina si deg dega loo fuliyo guul iyo kheyrna ay ku dhammaadaan aad baan runta ugu mahadnaqayaa wafdiga dhexaadkalo intaan la eg igaada inay noo yimaadaan maanta puntland oo ay barnaamijyada aanta idiin sheegay horumarineedna ka qayb qaadashadeeda iyo fulinteeda iyo balaninkeeda qorsheynteeda inaanu ka wada hadalno aadaad bay umahadsan yihin uga mahadnaqaynaa ma noqon doonto markii u dambeysay inoo yimaadaan dabcan maba kaloo dambe noo imaan doona insha allah saan ku heshinay marka waa soo dhaweynaya ambashtuur maxbuub iyo wafdigiisa ambashta soo dhawo
waa dhowahay asalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim excellency president aad baan ku mahad celinayaa adiga iyo dadka reer puntland oo dhan waqtiga baad ka qaadanay maanta aad baad noo soo dhaweyseen sidaad sheegtayna arrimo badan oo maaragtay tashi ayaan dhex maray xaqiiqdii waad aad baad noogu fududaysay adiga maxaa adigii baa wakhtigaadii la siisay haddii aadan joogin malaha sheekada si hadda ay ahayd bay noqoteen marka mahad gooni aan ku celinaya waxaa kaloon u tahaniyeynayaa ciidanka puntland oo maalilweyd wiilashan ummadda soomaalida maaragtay aad u dhibay ee la yihahdo al-shabaab kula dagaalamay puntland dhexdeeda oo xaqiiqdii shaqo aad u wanaagsan oo maaragtay lagu dayda ah qabtay waxaan leeyahay ciidanka asaga ah haddii maasha allah maaragtay ay heli lahaayeen taageero maaragtay xoog leh in shaqa si aad u sii wanaagsan ay qaban lahaayeen marka waxaan malanayaa in maaragtay ciidanka annaga haddii maaragtay shaqada annaga aynoo leenahay ciidanka soomaaliya in maaragtay arrimahan xaqiiqdii si hadda ay yihiin ay ka sifiraan kartay oo potentialkii ciidanka soomaaliya uu leeyahay marka waad iga guddoomaysaa tahniyada sayta oo iyaga ah iyo dadka maaragtay shaqada la qabtay sidaas sheegtay excellency arrimihii horumarinta maanta aan ka hadalnay oo ka mid tahay madaarka boosaaso siduu madaxweynaha sheegay dowladda soomaaliya ayaa arrinta maaragtay noo wareejisay madaxweynaha puntlandna maaragtay wuxuuna sii siiyey nafaas weyn oo aan maarat kula shaqayno arrintaas waan bilaabeynaa mar dhow oo bishan afraad ilaa ugu dambeyntii usbuuca u hore ee bisha shanaad haddii la yihahdo waan usoo noqon doonaa bosaas waynu tegi doonaa shaqaalihii iyo dadkii maaratay arrintan qiyaasgelinteeda iyo qorsheynteeda geli lahaa ayaan la imaanaynaa marka sidii maaratay lacagtii iyo miisaaniyaddii dhammaytirka mashruuca lagu heli lahaa ayaan shaqada gelaynaa waxbo kale oo madaxweynaha noo sheegay oon ka sheekaysan arrimaha maaratay abaaraha ee hadda dowladda ku dhawaaqday inay maaratay disaster ay tahay arrimaha daruuriga maarata ay yihiin ayagana sidii mashruuca la yirahdo seriaska oo igaar maaratay ay wado sidii puntland taakule ay uga heli lahayeen oo lagu maaratay lagu lagula shaqeyn lahaa iyadana waan waan waraaq baan usoo gudbinaynaa madaxweynaha sidii arrimaha oga wada qaban karno waxaa kaloo aan maaragtay madaxweynaha uunoo sheegay oo iyadana aan qaadnay arrimihii maritime security-ga xafiis baan ka furnay magaalada garoowe nin maaragtay ofsaha noo jooga sida xafiiska ama lagu balaarin lahaa oo shaqooyinka security-ga iyadana lagu si adkeyn lahaa yaan iyadana ballan qaadnay waxaa weeye dalalka ka tirsan igad waxa waxaa weeye in la isku xiro dalalka la isku xiro oo xiriir la yeesho dadkii maadaama ay wada degan yihiin oo qof meel u guuri doono uusan jirin xuduudka lagu sheegi waa meel iska maaragtay eh, lagu heshiiyey oo yani siyaasi ahaan dalalka u kala xiro de- laakiin dadkii waa is- waa waa isla meeshii waa isla dadkii dadkii wuu iska soconayaa dad baa mushtari marka xiriirka hadduu jid noqdo hadduu jawi noqdo hadduu bad noqdo sidii dalalka la isku xiri lahaa ayaa muhiime sidaasiona shaqadeena tahay oo maaragtay madaxweynaha uu maanta nagala qaybgalay sidii aan arrintaa ah, ku fulin lahayn marka waa mahadsantihiin Ehm, madaxweyne waa- waa sidaa iyo noo nabad Wad yahay.
sidaan kuu sheegna waxyaalihii ma- maalmihii aan soo wada dhignay inaan eh, inaan khabar kuusoo gudbaynana waan waan yeelina insha allah